نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الله سبحانه وتعالى wuxuu nagu yidhi kitaabkiisa munazelka ah miyuu jecelay adinka xakiim inuu cuno walaalkiisa muslimka ah hilibkiisa isagoo maydka arrinkaas miyuu jecel yahay waad kahanaysaan buu alla yidhi yani arrinkaa isaga ah in qofkii qofkiin ou cuno walaalkii muslim ah ama xataa midka isaga la dhashay oo mayda hilibkiisa marka su-aashaas waxaa laysu weydiiyey bacdamaa aanan jeclayn inaad qofka dhintay oo walaalkiina hilibkiisa aada cuntaan haddaba haysxamanina oo rabbigiinka baqda oo waxayska sheeginina ayuu rabbi yidhi subxaana watacaala waxaan daraaso ku samaynaynaa mawduuca loo yaqaano xanta iyo waxyaalo la xiriira xanta waxa weeyaan dabci xun oo sharcigu u caroodo carag kulligeed axad walbo caqli leh ee caqligiisu qayma leeyahana wou u caroodaa waxaa kaloo u carooda dhaqan ka wanaagsan dadka garanaya xantu mujtamaca nadiifka ah cudur ayay ku noqotaa wayna halaagtaa xantu waa marad ama jiro jiradaas oo ijtimaaci ah oo mujtamaca u daran xanta qadartaydu waa mid weyn raadkeedana waxaa u dambeeya damaar iyo baabi-in qur-aanku siyaaro badan ayuu xanta u tilmaamay waxaana qur-aanka uu ku tilmaamay xanta suurad lagu tilmaamo wax midda ugu xun waayo waxaa lagu tilmaamay haddaad wax xamanaysid xantu waxay noqonaysaa waa lagugu yidhi qofka walaalka ah oo bani aadamka oo dhintay markuu dhinta ka gadaal inaad hilibkiisa iyo lafihiisa aada cunsid oo aada isu taagtid inaad seediisa googoydid hilibkiisa aada cuntid lafihiisana aada jabsatid oo dhuuxa kala baxdid waana arrin xun taswiirta noocaasu waa taswiir aada u xumaan badan insaanka wuxu uu kahanayaa wuuna ka cararayaa qof hilibkii inuu cuno waa arrin ay dadku kahanayaan marka rabbi wuxuu leeyahi subxaanahu watacaala arrinkaas haddaad kahanaysaan haddana wuu idinka dhacayaa oo dadka hilibkooda ayaad cunaysaan waadna ku xadgudbaysaan oo arrin shaniica oo sharciyan u xun oo diinta alle ay meel adag ka abaartay ayaad ku dhaqaaqdaan sidaas ayuu leeyahay allah subxaana watacaala axaadiista rasuulka waxaad ka helaysaa naska qur'aaniga ah oo an yuxibu axadukum an ya'kula laxma akihi maytan fakarihtumuu inay aada u tawdiixiyeen oy caddeeyeen aada iyo aadna ay u sharxeen xanta waxyaalaha ka rasimayaa inay xun yihiin adduunka iyo aakhirada labadaba haddaba akhi muslim wa ukta lmuslima waxaad u dhaga yeelataa oo qaadataa axaadiista oo nabigu ku caddeeyey aayadda tafsiirkeeda rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi kullu lmuslimi cala almuslimi xaaraamun damuhu wa cirduhu wa maaluhu axad walboo muslima muslimka kale korkiisa waxaa ka xaaraana muslim kulligii muslimka kale korkiisa inuu ku xadgudbaa waa ka xaaraan oo uu dhiiggiisa daadiyo oo uu sharaftiisa ku xadgudbow caayo anuu xoolihiisa dhaco xadiidka muslim iyo tirmidi waa soo saaray isagoo dheer qofka wax xamanayaa walaalkiisa muslimka ayuu sharaftiisa dhibay waxaana macnuu yihiin cardiga qofka marka laga sheekeynayo cirdigiisa laguu sheegayo cirdiga waa makaanka qofka laga ammaano ama laga caayo waxaa loola jeedaa marka qofka muslimka oo walaalka ahaa caayib gaalka xataa ay kaala dhahayso ammaanadu waxaayin midka xarbigaa kaliya oonbaa wax laga sheegi karaa kan kale kufrigiisa waad caddayn kartaa laakiin looma baahna inaad qofka aada u saniic uga dhigtid ood waxyaalo kale ku sameeyey cirdiga waxaa laysaga idlaaqaa sida macruufka ah xagga dumarka xadgudubka zinada iyo wixii la mid ah oo marka haweenka la ilaaliyo ayaa la yidhaha cirdiga waa la ilaaliyo zinada la ilaaliyo sidaa darteed wax walbo bani aadamka eeg u keenayo sharaftooda lagu dacninayo waxay noqonaysaa cirdigooda in wax loo dhimay rabbi ha laga bogo subxaana watacaala oo ha layska deeyo shayga xanta la yidhaah xadiid saxiixa waxaa ku soo arooray nabigu inuu yihi sala allahu alayh wasalam oo bukhaariya muslim warayaan walaa yaktab bacdukum bacda wakunuu cibaad allahi ikhwaana wayaan dadka muslimiinta ah gobolkiin gobolka kala xamanin addoommada allow kuwo walaalo ah oo isjecel oo rabbigood ka cabsada oo diinta ilaaliya noqda sidaas ayuu yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam yaan gobolkii gobolka kale xan ku samayn oo qofka muslimka oo walaalkaa dacnin iyo durub ha ku samaynin ha ku jeesjeesin ha caqirin waxana ha ka sheegin waa sida lagaa doonaya haddaad muslim tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam asxaabtiisa wuxuu ku yidhi atadruuna arda ridaa cinda allah ma taqaanin ribooyinka waxa ugu ribaysan alla agtiisa inta riba ah waxa ugu rimanimo badan oo ugu xun alla agtiisa ma garanaysaan saxaabadii waxay ku jawaabeen way yidhaahdeen allah warasuulu aclam allah iyo rasuulkiisa ayaa garanaya salawaatu llahi wasalaamu calayh rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fa ina arda aridaa cinda allah istixlaalu cirdi imri'in muslim ribooyinka waxa ugu ribaysan oo ugu xun alla agtiisa qof muslima sharaftiisa iyo cirdigiisa in lagu xadgudbo oo xumaan lagu sameeyo sida ayuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh bala fiirta hadalka nabiga waxyaalaha maanta noola saalan bay ka mid tahay wuxuu yihi ribo waxaa ugu xun rabbi agtiisa qof muslima cirdigiisa iyo sharaftiisa in wax laga sheego ee wax lagu dacninayo lagu dirayo lagu yidhaahdo lagu liyayo taas ayaa ugu xun rasuulku wuxuu akriyay sala allahu alayh wasalam aayadda owra buu yihi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina kuwa dhigaya ragga mu'miniinta ah iyo dumarka mu'minaadka waxay kasbadeen iyo wax ay sameeyeen ayadoo arag mu'miniinta iyo mu'minaadka la dhigayaa kuwa dhibaya dadkaas oon dembi ka gelin kuwa dhibaya waxay xambaarseen way qaateen been abuurasho iyo dembi caddaana ayuu alla yihi subxaana watacaala arrintani caayay la yimideen dhibka ama qofka dhiiggiisa daayo ama sharaftiisa wax kashee ama xoolihiisa dhac waxoon ku samay khalaas weye waa arrin aada u khatara arrin aada u halisa weeye marka dadka islaamka rabbi ha ka badan subxaana watacaala rabbi inay ka badan oo diinta islaamka ilaaliyahan baa la doonaya qofka muslimka oo walaalka cirdigiisa nabadgeli xadiidka isaga abuu yaclaa soo saaray mundiri wuxuu yihi rawaadiisu waa rawaati saxiix xadiid macnihiisa taageeraya oo ku sugan ibnu maaja iyo xaakim baa jiro sanadkiisa habboon yahay oo rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam ribadu waxay u qaybsantaa dhowr iyo labaatan waxaana ugu sahlan ninku inuu hooyadii ka sinaysto waxaana ugu xun shatmul acraab inuu dadku dadka muslimiintaa sharaftooda wax ka sheego oo yani acraabtooda iyo qaymahooda ku xadgudbo arrin khatara wey wax ayaaba ma ahan waa wax aada u weyna badan oo halisa laakiin laga doonayo muslimiinta inay gartaan arrinku inuu halis yahay oo cirdigood ka badaanay diintan usoo laabtaan waayo diinta sida aan ku hayna si wanaagsan ma ahan waxaa la doonaya inaan islaamkan si dhaba ugu dhaqanno oon ilaalino oo waxa uu noodirayo aan fulino oon iska ilaalino qofka muslimkaa sharaftiisa wax kasheegeeda haddaba walaalayaal rabbigiinka baqda oo dadka islaamkaah laga geeyo dacnida iyo duridda sharaftooda lagu wado yaan axadka muslimka cirdigiisa lagu xadgudbin waa shay xun oo cadaab lagu mutaysanayo waana dembi weyn oo alla ka xaroonayo maxaa yeelay laguma yidhaahden dembiga kan lama gaarsiiye meerka intaa la eg haddaysan kabiira ahayn dembi khatara rasuulka sala allahu alayh wasalam caaisha waxay tiri waxaa nabiga ku ihi sala allahu alayh wasalam xasbuka min safiyata kada wa kada nabigow inanta safiye la yidhaha waxaa kaaga filan sidaa iyo sidaa inay tahay macnaha inay gaaban tahay baa kaa kaafis safiya way qurxoon tahay laakiin quruxdeeda waxaa kaa kaafiinaysa aada si aan waa islaan gaaban saas ayay nabiga ku tiri sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yihi laqad qulti kalimatan law musijat bimaai lbaxri lamasajadhu waxaad ku dhawaaqday oo tiri kelimo haddii badda biyaheeda lagu daro doorin laheyd kelimo ayaad ku dhawaaqday u yihi sala allahu alay wasalam badda biyaheeda marka lagu daro doorinaysa saasuu nabigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa badda biyaheedii doorin haddii lagu daro badda biyaheeda way doorin laheyd lamasajada marka loola joogo waxaa laga wadaa way urin laheyd wayna qurmin laheyd badduna way hallaabin kelimada aad ku dhawaaqday xumaanta ka qabto caaisha waxay tihi waxakaytu lahu insaana nabiga insaan baan ula xikaayooday oo qof baan u tamfiiliyey xarakaadkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo socodkiisa iyo sawdkiisa rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ma uxibu ana an xakaytu yani an xakaytu lii insaana wa ana lii kada wa kada aniga maji ayagoo yihi inaad insaan iiga xikaayootid aniga ama aniga lafahantaydu aan ka xikaayoodan tantanfiiyo amaad iinay miisaarin oon ku fiirsadoon ku eegoon ku dhagaysto intaa iyo intaa oo dhaqaalo iyo xoolaha laysiiyo salawaatu ullahi wasalaamu calayh kana marka rasuulka ufur cajaa'ibtuu leeyahay anigu ma jecligo yii insaan in la iiga xikaayoodo ama aniguba aan ka xikaayoodo intaas oo dhaqaalana la igu dabuuri mana doonayo mana ogoli salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa halkaa ka aragtay inay arrin aad u khatara tahay dadka muslimiinta in la dhaajiyo oo la caayo oo socodkooda la diro oo xun loo geysto hadalka aad ku dhawaaqday badbadbiyaheeda haddii lagu daro waa badbay lahay wy xumaan intuu ka qabo wuxuu kamid yahay xadiidkaasi adilada ugu adeyga badan oo xanta diideysa oo ugu khatarsan oo wax iyaoo xan aan lagu ogolayn xadiidka abu daawuud iyo bayhaqi iyo tirmidi baa sanad wanaagsan kusoo saaray wuxuuna cadeeyey bil kulliyada xantii in la siiyey iyo bacnintii qofka qofku waa gaaban yahay qofku waa xun yahay iyo qofku ma qurux badna iyo arrinkaasu idin farayaan lala gelin rabbi ha laga bado subxaana wa tacaala xanta waxay noqotay cudur aad u khatara oo bani aadamka oo dhan saameeyey oo kala gaaray oo meel walba dadka uga dhacay marka waa mashaakil waa arrin mashaakil ah waa arrin dadka halis iyo dhibaato ku haysa marka arrinta sharcigu sida laga yeeli doono iyo waxa lagu xalinayo ma garanayo bacdama aan nusuusta lagu dhaqmaynin waayo wax kale waxa lagu xaliyaa ma jiraan kitaabkan iyo sunnadan baa wax lagu xaliya dadkiina kitaabka iyo sunnada xagga inta dhigteen bay xal kala doondoonayaan rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waa maalmarinta maalinteeda ha loo diyaargaroobo oo sunnada nabiga si dhaba ha loo ilaaliyo sala allahu alayh wasalam rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi lama culija bi marartu biqawmin lahum adfaaru min nuxaasin yakmishuuna wujuuhahum wa subuurahum korkii lay korsiiyey oo lay dheemiyey waxaan soo maray buu yihi dad cidiyo maar aleh adfaarun min nuxaas cidiyo maara dad ay u sugan yihiin oo ku hoolayo ku diira yakmishuuna wujuuhahum wa subuurahum xabadyadooda iyo wejiyadooda hoolaya oo jirkooda si fiican u xogayo u hoolayo ka dhamaynaya wax alla wixii u lahaa diigu ka saameynayo markastana dadkii meesha ku dhalanayo sidii ay xogayaan cadaab xun la cadaabayo oo gacantooda isku cadaabaya waxaa yidhi buu rasuulku yihi sala la alay salam man haaulaa ya jibriil war jibriil nimankaan way yihin war jibriil nimankaan way yihin war nimankaan waa nimanna jibriil wuxuu yihi yani alayh salaam uu ku yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam haaulaai aladiina yaakuluuna luxuuma annaasi wayaqacuuna fi acraabihim kuwa kale waa dadka hilibkooda kuwa cuna oo sharaftooda iyo qiimahooda wax ka sheega waa dadka noocaas ayuu yihi sala allahu alay wasalam ayaa loogu jawaabay bal u firiso dhibaatadu intay laagtay tasawur akhiilmuslim wa ukta almuslima qalbigaaga miyaa ila oo dabci ku jirin dhagahaaga miyaa khayr ka maqlin maskax wax lagu qaata miyaadan lahayn nufuustaa in badan baad maqlaysaa waadna arkaysaa waadna ka socotaa ninka kan bal u firiso waxaa loogu jawaabay rasuulka alla sal ly slam oo jiil oranayo kuwa saatan loo cadaabayo dhibka kan u haysto waa dadka hilibkooda kuwa cuno sharafta iyo tayanaha bani aadamka wax ka sheegay nabigu sala allahu alayh wasalam arrin weyn weeye arrin aad u khatara weeye waa arrin la doonayo qof walba muslim inuu ka fiirsado waa qofkii khayr doonaya xadiidka abu daawuud isagoo musnaga ayuu wariyey iyo mursal intaba waxaana la cadeeyey xadiidka sanadkiis inuu saxiix yahay waxa uu cadeeyena waa ujeedaa meesha uu gaarsiiyey bani aadamkii cadaabka nuucan oo la cadaabaya waa cadaabu lbarka ki yani jahanabada waa u dambeeya markay qabrigooda isku jiraan baa saasan loogu cayaaraya marka lasoo saaro makhluuqa lala xisaabtamo cadaabka loo sii diri doona kawawka baneeya saasan waa kii bartaqa lagu cadaabayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaad arkaysaa inuu aad bi aad arrinkaas inta uga naxay muslimiinta u sheegay oo saxaabada uga digay waa rabbi ka bada kuwa idinka dambeeyana gaarsiiyo xaga u sheegay jaabir bin cabdillah wuxuu yihi rasuulka micigiisa ayaan ahay sala allahu calayh wasalam marka riix uraysa ayaa noo soo kor noqotay waxbaa noo soo uraysa wuxuu ku jawaabaa tadruuna ma haada riix ma taqaanin riixdan waxay tahay riixda noocaana waxay tahay ma garanaysaan waxau rasuulku yihi sala allahu alay wasalam hadihi riix aladiina yaktaabuuna almu'miniin tan waa i waa riix usugnaatay aladiina yaktaabuuna almu'miniin dadka mu'miniintaa kuwa xanta mu'miniinta kuwa xanta riix ay leeyihiin buu yihi sala allahu alay wasalam saas ayay usoo urayaan xadiidka axmed baa soo saara rawaadiisa waasiqaad sida uu mundiru yihi culamada gobolkood waxbay sheegeen dhaliil xadiidka laakiin adilada saxiixa ayuu macnahaan u taageerayaa inay soo gurmayaan inay soo qurayaan inay cadaab adag leeyihiin dadka mu'miniintaa dadka xanto waxayn ka geyeen ayadoo arag afar iyo labaatan kasta hilibkooda cunayo oo dhiigkooda daadinayo war ninkay xantaan saasan la yidhi midka dilaya maxay kula tahay midka dhacaya maxay kula tahay midka xabisaya maxay kula tahay midka argagixinaya maxay kula tahay oo muslimiinta aysan meel looga baxsan karin haye ka waran isaga bal dhibaatoda haysata ninka ima soo gaarayo war alla ka baqaya subxaana watacaala xadiidkaasi wuxuu tusinayaa xanta qofka waxanta riixdiisa in lagu shabahay wax baktiyey oo gurmay urkood oo kale taswiirta la taswiiriyey oo lagu suuray u fiirso wax baktiya oo meel yaala qurunka ka soo baxayoo kalaa xanta qurunkeeda lagu masaray saasuu ku masaray salawaatu llahi wasalaamu caleyh wax kaloo lagu masaray ma jiraan asxaabu rasuulilah way kulmi jireen sidaa darteed ma isxaman jirin waxayna mar walba ku dadaali jireen acmaasha kuwa ugu fadliga badan inay la yimaadeen waxayna u arki jireen saxaabadu amal laga yimaado ka ugu fadliga badan waxaa ka mida xanta waxayna arki jireen xantu inay tahay caadada munaafiqiinta waxayna arki jireen qofka muslimiinta oo la dura inay tahay caadada munaafiqiinta iyo gaalada iyo mujrimiinta idil waxayna sheegeen muslimiinta salafkii qaarkood inay u arki jireen cibaadada inay sanayen soonka iyo salaada intaas in aan cibaado layska loola jeeyo laakiin cibaadada runta oo dadka wax ilaalin kara ay leeyihi inay tahay filkafti an acraadi innaas dadka oo sharaftooda laga haro oo aan la daxayn oo aan la durinin lanaba beriyo tan ugu qaymaha badan saasuu arkiya waayo salaada iyo soonka dad badan baa la imaanaya laakiin waxaa laga yaaba inaan dadka muslimiinta ka baxsanin naafiqiinta way dukadaan wayna soomatay dadka isugu daran afar iyo labaatanka saana dhiigga muslimiinta banaysaa iyo salafka islaamka saa darteed salafkii waxay u arki jireen baa layihi in badan oo kamida cibaadada waxa ugu wanaagsan yihiin sharafta bani aadamka la nabadgeliyo cabdullahi bin cabaas waxau yihi idaa aradta an tadkura cuyuuba saaxibika fadkur cuyuuba markaad doontid saaxiibka ceebtiisa inaad sheegtid amaad xustid nafsadaada ceebteeda eeg ayada sheeg buy ayada ka feker naftaada ceebteeda waa markaad doonaysid buyi cuyuubta saaxibka inaad sheegtid ceebta nafsadaada ka feker ayadaa kaaga darane maxaa yeelay qof walba ceeb ku filan iyo gurun isaga deeqow leeyahay rabbi ka baqda subxaana watacaala waxaa la sheegay cali ibn xuseen ayaa raadi ka noqday inuu arkay rajul la xamanayo oo rajul kala xamanayo markaasuu ku yihi iyaaka walqiya fa inaa idaanu lkiraas war waxaan kaaga digayaa naf iyo shaydaan iyo xan xantu waxa weeyaan kuwa kilaabta oon qayr kalayn iidaankooda waxa loogu daro maxaa maxaa loola jeedaa dadka waxanta waxay noqonayaan kuwo cadaabka la geliyo waxaana la xabsiinaya carunka dadka ahlunaarka inta looga dhigaya midda kale macnaha uu meesha ku jira waxa weeye warxantu waa wax gurmoo kale gurunkana eeyaha cuna ee iska diixan oo rabbiga ka bag subxaana watacaala oo hamanin dadka ha hamanin dadka faraha ka qaab sidaas ayuu yiri xanta macnaheeda xanta macnaheeda rasuulka ayaa sheegay sala allahu alay wasalam abu hurayra ninka la yidhaha waxau yihi rasuulka ayaa wuxuu yihi sala allahu alay wasalam atadruuna malqiiba warxantu waxay tahay ma taqaana saxaabadu waxay yidhahdeen allah warasuul al allah iyo rasuulkiisa garanay rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam dikruka akhaaka bimaa yakrah qofka walaalkaa inaad ku sheegtid wax uu kahanayo ayaa xanta runtaa ah oo firka hadalka nabiga sala allahu alay wasalam waxaa rasuulka lagu yidhi saxaabiga ku yidhi afara'ayta ay akbirnii in kaana fii akii ma aquul bal iiga waran walaalkii waxa aan ku sheegayaa buu ku sifaysan yahay xamiya haddii walaalkii ku sugan yahay waxaan ku sheegayo salawaatu llahi wasalaamu caleyh jawaabtiisa arag in kaana fiihi ma taquula faqad iktabta wain lam yakun fiihi ma taquula faqad bahata walaalkaa waxa aad ku sheegaysa haddii ku sugan yihin ou kahanayo waad xalaatay waxa aad ku sheegaysa haddaysan ku sugnayn ee uu kahanayo waa ku been abuuratay waa ku dhamaan dugtaan bay noqotay iyo been abuurasho cad haddaysan ayn waxaad ku sheegayso salawaatu llahi wasalaamu caleyh hadalka uu ku fasira xantaas xanta macnaheedu waxa weeye qofka muslimkaa inaad ku sheegtid wax ou kahanayo macayo oo dhibaya ama ha ku sugnaadeen ama yay ku sugnaanin hadday ku sugan yihin waa xalaal haddaysan ku sugnayna waa ku been abuurta war waa arrin khatara war muslimiinta wabayinka bada xadiidka muslim baa soo saara xadiidka asaga culammadu waxay ka ogaadeen macnaha xanta iyo xuduudeeda way ogaadeen marka halkaa la gartana oo yani xadiidkaa la akriyana qof walbo iimaan ku jiro waxa u caddaanaya oo dihnigiisa ka buxsanaya xan waxa ay tahay iyo xuduudeeda taxriifkii xanta wuxuu noqday walaalkaa muslim ah inaad ku sheegtid wax ou kahanayo wax ou kahanayo nucay doona ha noqdeen waxaas ama ha noqdeen bedankiisa ama ha noqdeen masarkiisa ama ha noqdeen akhlaaqdiisa ama ha noqdeen ficilkiisa ama ha noqdeen diintiisa ama ha noqdeen adduunyadiisa ama ha noqdeen yani sawqa uu asagu xiran yahay dharkiisa waxon kamida ama ha noqdeen gurgiisa ama ha noqdeen daabadiisa intaa wax kamida inaad wax nuslaana oo dacmi aada u soo jeedid od walaalkaa kaanayo wya nuslaaminta bd bedanka oo kale waxaad ku qawshay acmas wey waa ina ku biyeeri waxaad tihi axwal wey waa ilwareejiye galbade ilwaleejiye waxaad tihi aqraca wey bilaare tinta ayaa ka holanta ma qabo waxaad tihi waa aswad waa madow yahay sida dhxol oo kale weeyaan addoon bu wegyahay taasa lagu jawaab qofka addoon bu yihah meelkeen ma garanaye yaa ku yiri warka noocaas inta dhan aadan bay ka yimideen haye ama waxaa tiri waa biris birirka inta ka bato sabirna waa dhawr oga soo saas oo kale ama waxaa tiri waa kafiir waa kaaban yir kaabiriisi waa mid xun saas oo kale marka taasi waa masaaniintii xagga badan ama nasabka ka dur waxaa tiri caaila wuxuu ka dhigtay ka dhashay khasiisa reer xun reer xun ama waxaa tiri wuxuu ka dhashay hooyadiisa saakidaan mid islaan xunon qaymanayn iroriyaa dhashay ama waxaa tii aabiis waa mid dulliyo baktiga soo gas keena taasad ku durto waa arrin aad u khatiira ama dabeecadad ka durto waxaa tii waa sayi ulqulq waa dabci xunya bakiil waa mutakabir waa kibir badan yahay ummadda usugtaa waa fulay waa caajislow waxma qaban karo waxaa tiri qalbigiisa waa daciif waxaa tiri waa mid isaga dhamo duli oo argagax badan saasaa tiri khataro yeelan waa dacninka xagga akhlaaqay ama diintiisa lacay waxaa tiri saari wey waa waa kadaab beenlow diinta ayay diri u tataas waa shaarib lkamrigaas kamra xagaa walciyaadu billah khaain weeye daalim weeye sakada ma bixiyo sujuuda yaro ku culo ma hagaajiyo nijaasada iskama dhawlo waalidkiisa uma samafalo khayr kuma dadaalo noocaas waa xagga diinta marka ka durta waxa iyo wixii lamida wey aye xagga marka ka durta adduunyadiisa waxaa tiri waa kasiil akil waa mid cunad cunto badan calooshiis un darbiga ay xigtahay waxaa tiri wa qaliil edeb eladkiisu waa yarta ama lama taramuyin ama waxaa tiri yanaamu kasiira in badan buu urdaa ummadda ma ixtiraamo umuurta muslimiinta kala fakero waa mid guli ah saasa teg ayada xagga adduunyada ka gorta xagga markaad ka gorta waxaa tiri waa ka mal wawaaficlkum waligal qaliilkiisu waa holofolot iyo dharkiisu waa wasaq iyo waxuu qaataa bindaloon suruur ciriiri iyo waxaas suruurka waa ku dhegan yahay waa isku dhediijiyaa saasaa tiri ama dharka ulqogu jiida inta iyo wixii lamida oo qofka walaalka aad ku sheegto oo sifa ah ee uu kahanayo maxaa wey loomana bahna qofka muslimkaana waa inuu iska ilaaliyaa marka muslimiintu waxay yidhahdeen qaarkood laa qiibata fi diin fii dikri kaaki lmuslim bima yactabaru maslan fi diini maadaama huwa muttafifa bih waxay leeyihiin dadka muslimiinta qaarkood xan ma ahan walaalkaa inaad xagga diinta dacmis uga soo jeedisid oo xaqiiq ahaan ku sifaysan yahay haddaad ula jeedid naseexo haddaad naseexa ula jeedid wey laakiin ra'yigaas waa lasaas macnuhu waxa weeyaan walaalkaa inaad ku sheegto waxau kaanaya xan wayaalyo marka qofka waraarka ah xagga diinta markuu ka diran yahay ma dacninaysa maxaad samaynaysaa waad waanin afcaashaasu xaaraan weeye rabbi ha laga boqo ha laga tagaad oranaysaa saas weya ama keligiia inta meelgeysaad u naseexaynaysaa naseexadaas iyo waanadaasu xan ma ahan waana la ogolya maxaa yeelay haddaan munkarka layska reebin oo aan macruufka lays amrin waxba wanaaga laga gaarayo dadkana haddii marka munkarka laga reebo ay kahanayaan oo ay kahanayaan xanma noqonayso dikruka akaaka bimaayika marka laleeyahay waa qofka in waxyaala qaladada sarkisa daraa laakiin qofkii qalabkoo ku jira diinta xadgulubka warwaraa waxaa iska daydaa ku jira waa kahanaya hadda taa isaga le ama waxaad ujeeda waajibkiibu ka tegi salaadiibu ka hodi waa salaadaa kahodilas waa u kahanaya xamaas waa macruufka hadaysa mara munkarkaa la reebo macnigu taa wey laakiin qofkana waa qof muslima wanaagga ku dadaalaya laakiin qaladaad yar yar iyo ama se xoogaa ceeb yar iyo xaad ku aragtay inay u naseexidaan lagaa doonaya laakiin adan usoo sheegin dadkoodan ku dhacin mada kale qofka markaad u naseexinays isagaa loo taga waa loo sheega ama ma ana waane ama ayaa lagu soo jeeriye adoon asaga si gaara maciis usoo qaadin oo oranay afcaasha noocaasa lama ogol xeliska dayay midaadka lahelaysaa wey marka muslimiinta rabbi ha ka baqan xaggaa ilaaliya xanta waxa weye waxay noqotaa qadar sariix ah marna waxyaala keenaya ah sida la garanayo xagga qowlka sariix ahaan baa laysugu dhacnay ama xagga ficilka ficilka marka laysku caayo karo qofka ishaara lagu caayay amase kamisi ishaa loo jeliy irjamis yani wayl likuli hamaysati ibn maysa ama qoraal baa lagu sameeye lagu caayo loo qoray ama waa la mitaariyey waxba laga xikaayooda lama ogola waxyaalaha xantaa waxaa kamid a muslimiinta qaarkood waxay leeyihiin khudba agtaada lagu sheegay markaasaas tiri rabbi ayaa mahad iskale bakeynimada hebel qaboo kale iga ilaaliyey kaas khatar wey qofkii waa nacaya hadduu bakiyahay qofka uga nasaxay meel inta geysid marka allah ha laga bago subxaana watacaala dadka muslimiinta sifaadka munaafiqiinta iska ilaaliyeen sifaadka dadaalinta ha iska ilaaliyeen sifaadka lagu yaqaano dadka cadowga diinta ha iska ilaaliyeen yaana muslimiinta warxamanin qofka waraarka ah ha ku sheegin wax uu kahanayo isagoo kula joogaya isagoo kaa maqan wada raba oo qof walba muslimo rabbigaa ka baq xanta xugunkeedu waxa uu yahay xanta xugunkeedu waa xaaraan xanta xaaraan weeye kitaabka alle iyo sunada nabiga iyo ijmaacu culamaa hadi lumma ummadan oo tana culamadeeda ijmaaceeda ayay xanta xaaraan ku tahay adilada lagu xarimay waan soo ogaanay nusuus cadcad oo waadixaan soo qaadan oo noo bayaaninaysa xanta inay xaaraan tahay muslimiinta marka in badan waxay leeyihin waa ijmaac xanta inay xaaraan tahay laakiin khilaaf baa jira sida xaqiiqadaa culamada qaarkood waxay leeyihiin marka xanta xaaraannimadeeda la isku ijmaacay oo laskuma jirin xaaraannimada laakiin xaaraannimadu ma kabaair baa masawataay wax laysu garaafay waxay gurdiga iyo raggaasu sheegeen xanta inay kabaairta kamid tahay markii xaaraanta ka gala in lagu ijmaacay oo iftifaaq ay muslimiinta ku yihin laakiin hadal baa jira oo ninka la yihahdo khasaalo yaro kala sheegeen waxay leeyihiin waxay bacdu shaaficiya yidhahdeen xantu ma ahayn kabaair waa sarkaair qariib weyaarakaas hadal qariiba wey oo aan nusuusta balla kasoo geli karan ra'yina ah xantu kabaairtay kamida tahay sida ilahay uga hadlay sooma arkin mayd bay ku tilmaamaya bakti rasuulka alla sawdan alla soo arki maayo waxyaalaha qariibka waxaa kamida oo la cajilka waxyaalaha baktiyey in la cuno inay kabaairta kamid yihin itifaaq baa lagu yahay waa la ogyahay ilaahna subxaana watacaala wuxuu ku miisaaliyey markuu xanta ka sheekeynaya qof muslima oo dhintay hilibkiisa oo la gorgorto weliba ayadoo baktiga itifaaq lagu yay in la cuno qofka muslimkaa marka uu dhinto iyo markau noorey lafihiisa in la dedebiyo lagu xadgudbaa xaaraan kabaaira weye oon laisku diidanin maxaa xadiis baa ku soo arooray qofka muslimkaa marka uu dhinto dedebintiisa isagoo nool oo la jebiyay lamid tahay xagga dembiga idan waa kabaair wax kadi udiidi karaa ma jiraan midda kale rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu noo soo cadeeyey qabriga in lagu cadaabayo qofka ma garanaysa adna gacanta qofkana looma cadaabo cadaabka intaa laag laguma sameeyo waxaan kabaairayn sidaana muslimiinta waxay ku xajiraan kabaairta oo nusuusta laga garanaya dembi walbada qofka sameeya cuquubo aakhire adag loo yaboohay ama adduunka in la xabo loogu yaboohay ayaa kabaairta la yidhahda marka nimankaas muslimiinta goob kamid ah oo ayagu yidhi xantu inay kabaair tahay ma jirto waa saqaair hadalka ay la yimideen waa hadal aan dayn haysanin waa qabiil aan wanaagsanayn runtii oo aan la nabadgeli karin waxyaalaha yaabka badan waxaa kamid a waxay xujo ka dhigtay caqliga xujo saxaawiy yaabkiis waxay yidhahdeen xanta inaysan kabaa'irin waxaa laga garanaya muslimiinta ayaa u badan marka haddii xanta kaba in laga dhigo muslimiinta dhan faasiqiin bay noqonayaan ari waa hadal yaa badan waa hadday dadkii barta iyagooda sameeyeen tiro badan yihiin ma waxaa la oranaya wuxuu xalaal si xog macla ka baqataan subxaana watacaala midda kale saqaairta laftigeeda haddii la daciyo oo aan la iska dayn waxay noqotaa kabairta kamida waa lagu faasiqodaa taasna waa la ogyahay bay ku dhacda marka inay warkaa sheegaan waxaa ka laasimay dhaheen dadkii kulligood in fasaga laga dhigo waana dadka kulligood in faasiqiin laga dhigo ila naadirna waa xaraju weyn oo cadimo leeyahy maxaa yeele dad naadir ah ayaa xanta ka sikiyey xanta dad naadir ayaa iska deeyey waxaa lagu ajiibay macsiyada taaskeeda iyo dadka samaynaya farabadnidooda iyo ummadda dhex galaysay yani inay ummad fara badan oo dad waaweyn iyo dadkaas ay ku jeecelyihiin ma tusinayso inay sagiiro tahay balse faafka ay faafta iyo daa'imada la daa'imay ayaa xataa hadday ahaan lays sagiira ka bixinaya sagiirada kabair ka dhigaya oo arrin xun ka dhigaya ee rabbigiin ka bagay subxaana watacaala oo yaha muslimiinta la dhigay oo yahan xanta la xalilanin oo yahan diinta islaamka lagu cayaarin ninka la yihi imaamu nawowi wuxuu yihi qofka caalimkaa oo yihaahdo mas'ale hoglama yaqaan ama cilmiga noocaas kuma fiicna ama mawduuca waaye wax ugu ogyahay haddii sidaa la yidhahdo xan maaha xan maana yihi nawowi maxaa yeelay waxaa la sheegayaa si aan umad ugu kafeyn qofku inuu mas'aladan ku qaldamay ama lagu og og yahay mawduuca noocaana ama fannigan looga dheereeyo xanmaan ayaa leeyahay sidaas ayay sheegeen muslimiinta raggana waa kamidana war xanta in la dhegeysta xugunkeeduna waa mamnuuc oo in la dhegeysta loo ogola sida aan loo ogola in wax la xanto ogoku xantu qofka waxaanayaysay xaaraam uga tahay oo kale baa qofka dhegeysanaya inuu dhegeystay u dhagraaraya ay xaaraan uga tahay qof walbee xan maqlay oo qof waxamanayo maqlay waxaa waajib ku ah oo laga doonayaa insaanka oo maqlay inuu waxamanayo inuu ka reebo inuu ka reebo reebidda uu reebayo darar ka badan haddaysan ka imaanin darar ka badan haddaysan ka imaanin waa in uu ka reebo darar ka sii weyn reebiddaas ayaga ah reebidda uu reebay dararka weyn haddaysan ka imaanin waa inuu reebo hadduu ka baqo dararka weyn inuu ka yimaado isaga la dhibaateeyo waxaa waajib ku ah qalbiga inuu ka intiro majliskaasna inuu faaruqo majliskaasna inuu ka dhaqaaqo maxaa yeele waa sahmi xun oo munkar ah qofku hadduu kala carabkiisay ku reebayaa hadduusan kalena qalbiguu ka tahanayaa waana ka tegayaa hadduusan sidaa samaynin ee u qofkii la joogo ee uu iskala aamuso ama qalbigiisa isheynaya u iska dhegaysto xan weeye isaguna xanta wuxuu jiraa waa arrin xun xaamid abi xaamid alkhasaali ninka layihaa wuxuu yihi qofka xanta dhegaystay oo dha raaciyey munaafiq inuu yahaa laga garanayaa dalbigana uusan ka baxaynin qofka hadduu muslimi waa inuu carab waxa ka diidaa hadduu ka diidi waayona qalbiga waa inuu ka kadaa kana tagaa meesha meesha hadduu ka tegi waayo duruufku ku xambaarsana isagoo aad uga carisa waa inuu fadhiyaa waxaana qofka markaa laasmi ku noqonaya inuu carabkiisa rabbi ka xuso qalbigiisa ka xuso ee uu wax kale ku mashguula u ka fakero laa meesha lagu hayaa aduu meesha kategi karo waayo waajib bayna ku tahay inuu ku dadaalo magiisa inuu faaruqo biayi wasiila ugu faaruqo karo waayo allah wuxuu yihi subxaana watacaala waidaa ra'ayta aladiina yaquuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yaquuduu fii xadiisin gayri وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد على الذكرى مع القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى قميل كل يوم هذول آيات كل ضمانة آيات كما يقول نحن يقول دولة أنا ذكر سيدي سيكون حديث بي وحكي سيدي استجد يوسف واستجد بقى إلى أي تكسر كبير الجرى ومرك أنا وعرفت غلط جرى إلى أي تكسر كبير الجرى استجد كل يوسف ومرك أنا وعرفت غلط إلى غير غلط shaygaan hadduu ku halmaansiiyo oo iskala jeegtid oo wixii aanu dhageysatid markaad xasuusatid ka daraa mood daalimiin halla fariisanin hana la jeegin hana la walaalowin fewasne barakadayo mooyaane marka rabbigii ka baqa subxaana watacaala waa kuwa lacagta layaasiinayarsan maaha wardadoo ilaahay diinkiisa ku fakea oo ka oosbaya ilaaliya waa say on oo qabiilxa marka dad munkar iyo baadi sheegayo hadaad aragti hadhaweysaninaad ka tagaaliyo sida qofka baadilka sheegaya ama wax xamanaya ay uga xaaraan tahay adigana waxaa kaaga xaaraana inaad eysatid macnaha meesha yaalaa sidaa wey arrintaa waa inaad barataan wuxuu kaloo alla yihi subxaana wa tacaala markuu ka sheekeynay dadka hagaagsan waidaa samcuu lagwa acraduu can waqaaluu lana acmaaluna walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtagi ljaahiliin dadka qiimaha leh ee sababtale markay hadalka xun iyo laqwiga maqlaan way ka joogtaan waxayna yidhaahdeen annaga acmaasheenaa noo sugan adinkana acmaashiina iyo dulligiina idiin sugan nabadgelya dushiina aata macnaa hadal wanaagsan salaamu calaykum baa yidhi hadal nabadgelyanay u odhanayaan waxba nagama dhexeeyaan mana dalbaan mana isku doonayaan mana dalbayna yidhahdeen waxyaalaha jahliga iyo quranka iyo duula-aanta ah dadka wanaagsan ee qiimaha leh ayaa lagu yaqaanaa inay dadkaas caydanaya afka xune qurunka iyo dulliga gacanta ku hayeen galaayada ka shaqaynaya ay ka shaqaan way ku jeegsanayaan nagu soo dhawaanayaan nagu kala weyleyn meesha waxba nagama dhexeeyaan hadal galacsan bay intay ku yidhaahdeebay ka tagaan wala ay maan waxay sameyn ka aragayan saas baa lagu yaqaan dadka imaan kale ee muslimiinta ee rabbiga laga bogo subxaana wa tacaala yaan xanta iyo xaaraanta la dhaysan yaan xaqa meelaha lagu duraya la faraysan yaan muslimiinta warkooda la jeclaan warka muslimiinta dhagaysiga aada dhagaysataa ha noqdo inay ogaasin cadaawada islaamka u qaba xeakiraysa haddii ka adduuyaan aada cadow u cadowno u qaadi oo inaad cadow kuu yimid oo aada la dagaalanti ayala allah wuxuu oo kale subxaana wa tacaala ina samca walbasara walfu-aada kullu ulaaika kana cala mas-uula warwaamadii quranka dhagaysanaya oo dalaayada aad eeganaya oo xaaraanta ku sakanaya waxaad ogaanaysaa dadyo maqala oo dhayaha ah araga oo indhaha ah qalbiga waxa looga sakano xaataada intaas oo idin waxay ahaanayaan kuwa xaggooda lagu heysiyo rabbi waxay ku leeyihin dhagaha anaa kusiiya maxaad ku dhagaysa indhaha anaa kusiiya maxaad ku saaabtay qalbiga anaa kusiiya maxaad ku sacooda oo ma sakantay intaas ayadoo la weydiinaya xaggi doorasanta maxaa kala boota ayaa lagu sii rabbi kaba subxaana watacaala wax xajigi oo dhamana hadal aad sheegatana ma garanaysa dad afkaad sheegataa taagaysaa hay waxaad gacan ku hayana maraha yani waxaad ku socotaa dalil aan xirranayn rabaa rabbi subxaana watacaala waxaa xubnaha ilinaysiiye dalinta wanasiiye waana isla xisaabanaya rabbiga awooda saran oo xayaatolana geli oo kitaabka xaggaa soo dejiye oo rasuulkaa sharafta badan markode rabbiga waxaanu ka barayna oon asmaadiisa ku weydiisanayna caliimka oo qiimaha badan rabbiga waxaanu ka dalbanayna inuu xubnaheena jirkeena u adeejeediinto rabbigeyna hagaaji oo wanaagana waa ka jir war khilaaftaa jirta oo islaamka jirta allahuma wafiqnaa lima tuxibu wa tarda اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون وارتقيه إيه إنه إيه اللي حاسي هو جهنم أو يتغيثين مغرب سبحانك يا إله وإله الله جبك سبحانه وتعالى مركز ربي على جبر إنه الدين تدك لنا يحبه ya oo qalbigeena xagga loo soo jeediyo oo indhahan ay noqdaan kuwa xagga loogu sabeeyo waayo waxaa loo bahan inaan noqono yani dadka khayrka markay dhegaystaan ku bisaaraysa xumaatada markaysanayaalay magalana alla ka ugaangalba allahuma ijcalna min aladiina idaa axsanuu istakfaru wa idaa asauu istakfaru mahay rabbigow nagu dar dadka markay wanaagga sameeyaan bisaaraysa dalaala markay ka dhacdaan rabbi ka gurtaantamuba waa kaga alla usoo carara oo inay diindiis ilaalinaya taas baa loo baahanya inaanu garano waxaa qofka islaamka oo ku fiican yahay inuu saa noqdo haddaan sidaa la noqon khatar weeye qof walaalkaa oo muslima oo xamanaya haddaad difaacday oo qofka xamanaya ka celisid adigana rabbigaa wejigaaga naarka ka celinaya taas adilasa yaa oo badan baa ku saaro kisadi kacbi ibnu maalik markuu ka haday duulaantii tabuuka oo dheerada bukhaari iyo muslim qorayo oo ku sugnaatay baabu tawba iyo meelahaa nabiga oo fadhiya sala allahu alay wasalam ciidankeeda ahliisa markii tabuuqada tegi waxau yihi maa facala kacab ibnu maalik oo kacab ibnu maalik xusn waxagu aada kacab raggii reer bani salma kamid wuxuu yihi rasuulka allow xabasahu burdaah wa nadara fii cidbay war ufiirta labadiisii go-baa xayirtay xarago iyadeeda dayday is eeg eeg isqaqaloocin miisaan sallaysi maantana waxuu ku jira xagga iyo xagga iska dhigo xaragaada qariib maxaad yiri soo wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu bi'sa maa qulta waxaad tihi ayaa baab iyo fuul leh wallahi ya rasuul allah maa calimna calayhi ila khayra waa u fiirsadalkaas waxaad tihi yaa baabke rabbi baan ku dhaaranaya rasuulka allah wax khayran kuma ogin rasuulku waa ka aamusay sala allahu calayhi wasalam waxaad arkaysaa in la radiyo qofka muslimkaa qofka xamanaya inay arrin aada u wanaagsan tahay maxaa yeele marka u maxaad radiyey rasuulku ma dhihin maxaad u radinaysaa waa muslim waa ka aamusay waa inaad ku cadaynaysaa xaqa inuu sidaa yahay oo walaalka islaamka oo la xamanayo oo la dacninayo oo mar walba wax laga sheegayo waa inaad difaacdaa waxaa lagugu oran doonaa asaga ayaad u tacasubaysaa ama asaga ayaa kugu reeraa ama asaga ayaa waxaad ku wadataa sheeka aan loo jeedin ama malaxag buu ku siiya sheeka noocaasa laakiin xaqa adigu difaaci kartaaba hadalka hakula xumeeye taasaa la dahay maantana dadka islaamka waxaa lagu haysanay qof muslima oo la xamanayo markaad erag oo tira wariga wax laga sheegi ama aad tiraado war qofku saatan maan arrinku saatan wuu ka bedelanaya khalaas waxaaba laleeyahadaa ha qofkan asaga la tiraaq waaba la tiraaba alaqal gurubkaasu ka mid yahay ama qofkaasu ku jira ilahay maad cabsata hadhow dad muslimiina ma siiye war dadka islaamka noocan maa ee marka laga soo jiriyo xaaraanta way ka haramta ninkii eegani karena markuu maxaad ku yidhi bisamaa qulta war maxaad ii hadlaysamaadi oo aamusay oo isbedelo garagalay taasaa la garanaya marka qofka muslimka haddaba walaalayaal rabbina laga bado subxaana wa tacaala qof aan muslim ahayn xankiisa waxaa laga qabo haweenkeeda ooyaas xanta marka laga soo teeteynaya waxaa la yihi dikruka akaaka bima yakrah saas rasulku fasir walaalkaa muslima inaad ku sheegto waxuu qaanayo daliil bau u yahay baa la yidhi xadiidkaaso man laysa akaaka fi lislaam laa kiilaka lah culamada baa tiri qaarkiis ahadkaan walaalka islaama ahayn xantiisu waxba qiima malaha macnaha ma waxaa ka sheeg xama kugu dhamaanayaan saas wula jira maxaa yeele ak hadii la sheegay waa akaada muslimka ah waa walaalkaaga muslimka ah ibnulmundir waxa weye raximah llah isagoo fasiraya qowlka nabiga sala allahu alayh wasalam oo ah dikruka akaaka bima yakra waa walaalkaaga muslimka ah kaan walaalkaaga muslim ahayn buu yihi ka mitl yahuud wanasaara wa saa'iri ahli lminan iyo diimaha kale dadka haystoo dhan iyo qofkaan isagoo muslim ahayn oo ama qof xun ah oo bidcanimo ay islaamka ka saartay islaamnimuu sheegana laakiin bidcanimuu ku baxay ka mitl bahaiya walqaraamidiya walqadyaaniya laa qiibata la xamaam wey xamaa waxaas wey xam ma aan noqonaya waxaas xan la yidhaah wey xam ma noqonaya maxaa yeele dikruka akaaka buu rasuulku yiri sala alla alay slam walaalkaa walaalkaa muslim almuslim akhu lmuslim walaalkaa run waxaa noqon karaa muslimka inta ka soo hartay xanta waxaa maamuula dhig wa bilxaqiiqa xadiidka sidaa way ku cadday waana laga garanaya aad baa looga garanaya waxay muslimiintu marka ay weydiiyeen qofka dimmiga ah oo muslimiinta ilaalintooda ku noola muslimiinta ahdiga ay la leeyihiin qofka asagaa in la xanta ma ahan bay muslimiintu yidhahdeen maxaa yeelay wuxuu ahaaday macsuum ulmaal waddami waalardi fii macluumka waa dimi muslimiintay asaga ahdi iyo ballan ayay ku wada jiraan inaysan isdhicin inaysan isdilin inaysan iscaabin inaysan xumaan isku samaynin marka ninkaa dimigaa oo daalkaa oo muslimiintu ay ballanka nuucaasa kula jiraan asaga indigiisa la daadiy ama xoolihiisa la dhaco ama wax laga sheega lama ogolaan waala nabadgela inuu gaal yahay waaeey gaalnimadiisa waa la sheegi karaa laakiin si kale looga dacni karo ama kuwa muslimiinta oo kale noocaasa waakn muslimiinta wuu ku jira laakin hesiis iyo bayan baa naga dhaxay inta kale dikruka akaaka saara jiray muslimiin hadalka ibnu mundir waa hadalka ugu quruxda badan ee ku saarama meesha ninka la yidhaha kajaariga la weydiiya oo la yidhi bal ka waran xanta gaalka waxau yihi xanta gaalka qofka muslimka xaggiisa waa ka mamnuuc cilooyin bau ku cileeyey waxau yihi marka koowaad mid baa ku sugan midda labaad khalqiga ilahay in muslaan lagu sheegaa ku sugan midda saddexaad xaqaaga inaad iska le yani waktigaaga meel aan la-ayka inaad kullaga cadi baa ku sugan marka qofka muslimka yirsan gaala waxba xaram mid marka haddii la keeno xaaraan bay keenaysaa khalqiga allah nala nusraamiyana karaayay keenaysaa waktigaaba meel aan loo baanin lagu laycaa waa khilaafin ola warkaas ayuu yidhi ninka khasaarigaya aad baa lagu khasabay macnuu waxa weeye gaalka dibkiisa awalba waa laysu diray hadduusan minin dimiyi ahayn maxaa yeele xarbi wey gaalka aan dimigaana waa xarbi waa mid baraayo iyo cadaawo iyo khayaano ku mareegaya madaxda caalamka oo dhan kulliga khayaano iyo baraayo iyo kulmay ma mareegaya eko dintaasi u cirdar lahayaan bay casno iyo qale ka fadhiyaan ka waran gaalada kuwa gaalnimadooda cadaysan casno iyo qale wax u fadhiyaan si islaamka looga looga jiraan ilaa ay dhaacooyinkooda ka soo jeeyeen war adduunka waxaa ka muuqanaya dhaqdhaqaaq iyo dhaqdhaqaaq ee maxamed lamida rasuulkaa loo jeedaa sala allahu alay wasalam oo waxaa laga baqanayaa dad mitig ah oo dantooda ay tahay jihaad oo aan ninna ka baqanayn oo quwadaha waaweyn ameerika iyo raas aan ka cabsanina waa maxan ee see laga yeelaa dhinacday ka biyo ganacsigaa ku qoran oftiirka cayaawanimo iyo qurmeysa ka gaaran war midan kuwa wax laga sheegi karin oo qurba dadka loo cadayn karin ay hadarse ka saari haddii ula jeedo kuwa wax lama sheeka lama yeelayo laakin haddii ula jeedo ninka dimiga nahan marka ninka dimiga sida qofka muslimka loo ixtiraama loo ixtiraama sharci ahaan maxaa yeele cirdigiisa iyo maalkiisa iyo diigiisa waa la dha waa la dhawraa waayo muslimiinta inuu dhawro ayaa itifaaq lagu yahay isagana la dhawro asigoonidiisa wey amaa dadka kale la mujrimiinta kale maya ibn xibaan baa waxa qoray xadiis oranaya ninkii yahuudi maqla maqla oo macnaha yahuudiga dhib maqasiiya yahuudiga dhib maqasiiya ama nasraani nasraani ah naar buu leeyahay xadiidka asagaa sixadiisa haddii la qadaro waxaa loola jeeda yahuudi iyo nasaani muslimiinta ballan kula jiroo jinni ah ayaa laga wadaa mid kale kuma jiro gaalka xarbiga ah hantiisu xaaraan ma ahan karaahiye ma ahan runna dhibaatona ma lahan ninka mubtadica ee bidcadiisa ay kufri gaarsiisan tahana xarbigoo kala weeyo oo xaqa inuu gaaka diiday lagana kari waayo loo sheegaya amaa ninka bidcadiisa aysan kufri gaarsiisnayn niqaas iyo diinka dhaadhicin ogol in lagu xadido lama ogola lama ogola marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala oo diinka la ilaaliyo xanta in laga tooba keenaa waajib wey si deg dega weliba sida dembi kasta in looga tooba keena ay waajib tahay shuruudda toobakeenka loo shardiyaana shardiga koowaad waa inaad alla darti u tooba keento shardiga labaad tawbadaada waa inay kitaabka iyo sunada waafaqsan tahay midka kale waa inaad dembigaad gasho dhan ka qohomayso midda kale waxa weye waa inaad goosato inaadan mar damba dembiga u laadanin gacmahaagana waa inaad kala hartid ood ka aamustaa ay xaq rabbi haddii arrimuhu intaas mooyaan toobakeenka shuruudeeda xaq bani aadam hadduu ku jiro waa inaad xaqii bani aadamka iska celisaan oo maalkaad ka xadda u celisaan oo shaygaad ka boorisa u celisaan oo haddii aad qofkan kan galacaginto isu makan aad tiraa iga goosto waxaan kuu geyso saasaa la doonaya oo haddii qofkii aadisa u dhintay qofkii aad qofkaan oo eerkiisay oo dhaxalkiisaay oo ka dishay u taga waxa tana iga goosto saasaa la doonaya culammadu waxay leeyihiin qofka aad xamaasay marka laga cafif dalbayo oo laga saa dalbayo ma waxaad oranaysaa waan ku xanta iska kicabsi mase iska kicabsi baad oranaysaa iska kicabsi ayaad ku oranaysaa la garay sidaas way waxaa banaan baa layihi dhib kale haddaan laga baqanin in la yidhaha waxbaan kaa sheegay icabsi walaalo culamada qaar waxay leeyiin inaydan isaga dhanba u tegin ee aad rabbiga ka gufraan dalabto isaga u ducaydo oo tira rabbiga u dambi dhaaf oo waxaan ka garay wax ka khayr badan ugu bedbed ayaa ku kaafinaysa laakiin inaad cabsi dalabto ayaa aad loogu baahanay mar walbaba muslimiintow rabbigiin ka baqroo dadka aad dembiga ka gashaan ka xalila ka dalba ka saamaxaa dalba rabbigiin ka dalba inuu idiin saamaxa tagana dadkaad qaladka ka gashaana saamaxaad iyo cafis weydiisa imaamu shaafici ayaa laga sheegay inuu yidhi qofkii laga raali garayn dalbo oo loo cudur daarso oo la yidhaha waan ku xantay ama waxbaan kuu dhibay ee walaalow isaamax oo iska kaydiid oo raalli noqodiid oo qofka raalli yani saamixi kari waaya fawasaydan shaydaan buu noqonaya maxaa yeele shaydaanka wax saamixi shaydaanka ma gar qaada muslim haddaa tay gar qaada qalbiga lagaa deli karaa ilaa saasaa lagaa doonaya midda kale rabulciza subxaana watacaala qofku dembi kastoo ka galo markuu u soo laabto ilaa rabbiga wixii waan ka laabto allah wau jeclahadaa raallina waa ka noqdaa dembigana u cafiya war adiga dad muslim tahay ma arrinka qaaday oo rabbiga ka baqli subxaana watacaala waxaa ilaahay jecel inamaa jeclaad dadka tooba keena ilah baa jecel adiguna jeclaw dadka tooba keena dadka kugu yeela qaladkaan kaa galna waa yani noocaasi jeclow adigana taasaa lagaa doonaya maxaa yeeli qaladkiisa gartay dembiga inuu kaagalo gartay dib ugu laaba maayo yiri waa ka garaabo xamaasadiisa ka garaabo marka ogolow adigana muslim haddaa tahay xanta waxaa jira asyaa ay ku banaan tahay imaamka layihaha nawowi wuxuu yihi raximahullah xanta garab sharci ah oo saxiixa mar oo aan la gaari karin ilaa ayada maaha markay jirto ayaa wuxuu beryaha wey sabab lix sababood sabab kamida hadday dhacdo ya xanta waa la ogolaan buy siyaana muslimiinta ayaa qabowlay adilla ayaa loo keenaya sababka ugu horeeya waxa weye taballum waa qof la dulmiyey qofka madluumka oo la dulmiyey oo dulmi taaganaya suldaanka ama gaaliga ama qofka wilaayada leh ama qofka isaga dulmiye qofka ka celin kara ayuu u tegaya wuxuuna ku qawlayaa galaman isilaah hebel baa i dulmiyey maalka wa hebelkaas hebel baa i caayey xan wey hadalkaas maxaa yeele qofki in la yidhah waa i dilo boqol ama la yidhah boqol la i caayo waa ka hanaya laga sheego waa xan laakiin waa xan la ordo yahay amaan kale culamasi culama jeeda qofka ee qofkaan xaggayga alla iga qaabilay abaa uwad kudilaha waa la ogoliyay waxaana loo geli jiray xadiiskii abaa sufyaan sawdadiisa ay nabiga utimiinba waxay ku tiri rasuulka alla ina abaa sufyaan rajulun saxiix abaa sufyaan waa nin dakiil ah u fiirso ima siinayo xoolaa wax aniga ilmahayga ugu filan ilaa waxaan ka qaatiro walaa alimaan sidan u rasuulka kudii maa yaktiiki waladak bimacruufa ku yiri adiga iyo ilmahaba waxay ku filan si macruufa ku qaado oon xadgudub iyo xumaanahan iyo iskaraminaba bukhaari muslim buu ku sugan yahay marka oo ujeedaa way soo dacwoonta xaggeeday u dacwoonaysaa marka qofka markuu xaggiisa u dacwoonayo qofka oo ka dacwoonayo waa oran karaa basalle waxaas igu samay sharciyana waa la ogolay waana can masalada labaad waxa wey la ogolaada isticaama kaalma dayr calaa takyiiri munkar qof waxaad arkisa macaali samaynay oo la jahrayo qurum markaasaad qof u tegaysa uwa dushiisa kule waxaad ula kaalama dalbaysaa qofkaas adigaa saldana kudulle ee munkarkaa ka fiili ulama jeedi hebel ku dhaleecay waa inay niyadaada ku jirtaa oy kaa tahay qalabkaas oo qofku la jahrayo waysan mujtamaca ku faafin ee qofka wax ka qaban kara gaarsiis ilaa ninkii munkar arkaa gacanta ha ku suuriya laysa ogaa haddadan adigu suuri karin min suuri kara gaarsiis dacnin iyo burid kala ma ahan ee waa mujtamaca qurunka ha laga celiyo adilada macruufka iyo munkarka ka hadashaa loo gelishanaya waa xan la ogolyahay ilaa waxa kan waa dulnaad ujeediyo unsur akaaka daaliman oo madluumanka rasuulka ma dhin xadiis saxiixa u gargar waa halka hadduu gardi hadii la gargarin waayo ka celi weyo dulmiga anigu wax kala qaatare uusan bacdaa tegin arrinta kale ee saddexaad awr oo la ogol yahay yani xagga xanta istifta waa fidye dalab qofkii ma garanaysaa fidyada dalbagaa waxa yidhi aabbahaybaa idulmiyey salaabtaybaa idulmiyey adeerkaybaa idulmiyey beriskayga sodohday yani haweentaan qabay ama nin gabadhaas waa idulmiyey macnaha waxa weye qof baa waxa qoranaya war qofkan ehelkayga oo aan noocaasi ah ama haydhal ama hayla dhashe ayaa waxaa igu sameeyey maxaa ila soo gudboon sharci ahaan oo aan ku sameeyaa kaansa ka yeelaa waa jawaabdal ayadana sharciyan waa la ogol yahay waana xan maxaa yeele qofka kano waa qof cilmi dalbayo cilmiga in la dalbaana waajib weeye midda kale waxau rabaa xuquuqda qofka kan oo ka qaadan karo iyo siduu ka yeli karana ogaado war sayi-ada noocaana lagu sameeyey amaalmarinteedu waa sida maxaa sameeyaa a waa sirjiyo waa sawardoon arrinka asagana maxaa la ogol yahay wey arrinta kale waxa weeyaan oo la ogol yahay oo aan macnaha dhibaata ku jirin muslimiinta in looga digayo qofka muslimiinta ayaa looga digaya taxdiiru lilmuslimiin muslimiinta looga digaya inay ku kasamaan qofku waa qof dhibaato badan oo xon sida nimanka axaadiista wariya beenaalayaasha ah ama dadka ma garanaysaa wararka soo sheega been inay leeyihin ogyahay qof beenlow ah oo la yaqaan oon hadal run aqoon ayaa war soo sheegay dad muslimiina u yimid war ninkaan waa beenlow iska ilaali oo dhihi kartaa maxaa yeelay dadkii muslimiinta waxyaana u keenaya man kasana falaysa mina mayga yiri sal ly slam ninka khadicayo balaye noo mariga naga mid maha marka hadal beena oo khadica isku soo duwa umada muslimiinta ka argixinaya waa looga digaya inkala waa beenlow xadiis lagama qaadan karo warkiisa lama qabsan karo ayaa laamaya waa dhalatay nimanka ruwaadaas wax looga sheegay marka waxaa laga sheegaya ruwaada ragga sida oo kale naseexada ayaa lamida naseexada muslimiintu waajib wey dhinac walbaba oo muslimiinta loo naseexaynayo nasixadaas ayada ee waajibka waa arrin weyn oo nasixada la yidhaahdo marka waxaa la doonaya mar kastaba in muslimiinta loo naseexeeyo oo dadka ku cayaaraya laga celiyo dadka ku cayaaraya dhibaya laga celiyo rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa u i idanuu lahu bisa akul casiira nin baa kastoo idan dalbay caaisha tiri soo idna casiiro walaalkood ayaa baasila isagaan u baasileen bukhaari xadiidkan waxa u xujaystay bukhaari muslim xadiidka soo saaray dadka ahlufasaadka iyo dadka ahlukayrka iyo dadka qurunka ka shaqeeya in la xaman karo marka qofka mas-uuliyiinta dilaye balaayo u maleegayo been iyo balaayo ka shaqaynaya xantiisu waa banaan qab xadiiskaasaa loo deliishaday bukhaari wuu ku xujaystay waana ku cadeey sida oo kale rasuulka sala allahu alay slam waxaa bukhaari ku sugan inuu yidhi wayso caaisha ma aduna fulaanan wa fulaanan yacrifaana min diinina shay-an hebel iyo hebel u malaymayo diintanada ay wax kamid ina yaqaanin lays binu scaad waxau yihi oo ruwaadda xadiidka midkood ahaa labada min munaafiqiin bay ahaayeen marka rasuulka muslimiinta uga degay nifaaq iyo qurub bay wataan oo ogaada wey waa kan banaan maxaa yeelay dhibaatadooda muslimiinta looga digaya qofka markuu dhiglayo waa laga degi karaa faadima binta qays radi allahu canha rasuulka u tagtay sala alla alay wasalam waxay tiri abaajahmi iyo mucaawiya ayaa ka damaani isoo doonay ee iiga wara nimanka dacigooda iyo akhlaaqdooda iyo arrintoodi taa rasuulku waxa uli sala allahu alay wasalam amaa mucaawiya fasucluukun laa maala lah war mucaawiya waa faqir oo xola malahan haddaad ku raacaysa adiga wey ama abuljahmin falaa yadacun casaa can caasiqin usa kama dejiyo luquntiisa riwaayad ku sugan muslim baa fasirta oo tiri wa ama abuljahmi fadaraabun linnisaa waa mid haweenka garaacis badan oo dadka xilad gubaha lagu sheegoo kala ah waa saxaabi waa ujeeda waa naseexa maxaa yeele waa laga digaya inan yahay haddaad dilka kuraacaysa ku raac wey ninka kana waxba iskuma furto beerkiisa beer uma weheliye haddii ku raaciya ku raac wey macnaha meesha lasaa wey inantu ninka kan waxba iskuma furto waa ku diidi kartaa laakiin waxa aysan ku diidi karin oysan ku xili karin oo aan diinta loo ogolayn waa inaysan intaas oo dahaba ina soo galamaan ma guursanayo taasi waa arrin aan diin ahayn hogaanimada salka ku wataa laakiin xagga kale haddii ninka ka nafaqada iyo mas-uuliyadda gabadha uusan qaadi karin dhibka kiisa haddaysan xambaari karin ma doona waa dhihi kartaa waa baab waasica baabka kana waxaana sheegelaya naseexo walba ee qofka muslimka loogu naseexeynayo oo looga digayo qof dhibaato ugeysanayo ee soo gelaya cuyuubta bani aadamka waa la sheegaya marka saasan oo kale loogu baahdo ayadoon dacmin iyo berid loola jeedin ee wafasxi iyo kulli muslim lagu camal falayo xadiidka san ayaa ahaa qof walba in loo muslim in loo naseexeeyo taasaa la doonaya marka rabbi a laga bogo subxaana wa tacaala baabu taxdiiri lilmuslimiin waa baab cajiib ah naseexa kasta oo madluuba ayaa soo gelaysa war haddii lagaa sawr dalbo oo lagu yiro qofkan waan guursa lahaa qofka kan waan la shirkoobi lahay qofka kan waan la bersi lahaa qofka kan waxbaan ka baran lahaa qofka kan amaanan u dhiibi lahaa ee bal iiga waran dabcigiisa waxa aad ka ogtay adoon waxna ku darin ku xadgudbayn a ammaanayn oon wax ku siyaayinin ka sheeg ilaahna ka bad hana isdhihin qofilla maantay kuu soo gacan gasha ceebay aisdhihin hadday niyadda kaa gasho wax alla waxaa tiraa waa lagu cadaabayaa daalim muslima ayaadna noqonaysa marka rabbiga laga baqo subxaana watacaala haddaba dadka muslimiinta rabbigiin ka baqay baabkan oo kana oon hadda hayno oo baabka naseexada ah niyo iyo khaalis iyo waxyaala weynba u baahan yahay qof ka baxsadaa oo yani iska ilaalin karnaa yari siday u badan yihin dadka waa ku kalsoomeen waxaa kaloo yani xanta ku banaan tahay qof baa qisi iyo bidco iyo balaayo la gaxraya sida khamrada mid maxaa weya meel walba maalin ramadan iyadoo ah ama dadka ma garanaysaa dumarka caariyaadka oo faajilaadka meel ka fadhiisanaya ama ma ahane muslimiinta wada inta isu taago dhacaya dadka noocaasa waa laga digaya waxyaalaha dhalinyarada ragga iyo dumarka akhlaaqdooda fasahaadinaya dadka waa laga digaya dad waxaad aragta ka shaqeynaya quranka waa laga digaya waa laga digaya waxaad aragta dad anaaniyo iyo balaayo tacfiirinaya waa laga digaya dad dadka dhiigkooda daadinaya waa laga digaya dad dadka muslimiinta la xarbinaya waa laga digaya dadka muslimiinta xoolahooda dhacaya waa laga digaya kulligood waa la cadaynaya mashkuula kuma sugna waa in la cadeeya laakiin ficilka lagu arka bis baa laga sheegaya oo la jahrayo inta kaa lagu dhacni maayo waxaa kaloo xanta lagu ogolaada qofka looma yaqaan magaca maynasayn laqab baa loo yaqaana laqabkana waa laqab xoolaa gacni ku jir axraj lugay oo kale iyo lugay oo yani yani ilay oo kale iyo gaclay oo kale iyo yani waxaa loo yaqaan oo kale suuro oo kale iyo hadaba noocaasa wax kale looma garanayo qofkii tacriifkiisi ayaa ku xiran ayadoon dacnin loola jeedin wasfigaa mucayanka waa lagu sheegi karaa bishardi inaan loola qasdin in qofkaa lagu nusaamiyo oo lagu dacniyo maxaa yeele in lagu dacniyo oo lagu nusaamiyo haddii loola jeedo xaaraamsi mana la ogola mana loo baan arrinka isaga laakiin muslimiinta garada waxaad arkaysa anil acmas acmas waxaa laga wariyey ragga axaadiisa laga wariyo waayo magacoo macruuf ku yahay solemaa ninka la yihi acraj cabdiraxmaan ninka la yihaha acraj ba macruuf ku yahay waa lagu sheegaya saas oo kale ismaaciil ibnu colaya qolayna wuu dili jira hooyadii maxaa yeele ninka aabihii lagu sheega ayaa ku wanaagsan marka muskula kuma sina waa lagu garanaya magaca qofka wuu diyey laakiin muslimiinta gacmin iyo durid ulama jeedaana taxriifin bay ka yaraan markii sida arinku tahaa ama hadday niyadda kaa soo gasho qofidle magaci xunkaa ku yaro dur khalaas way ku dhamaan allaagtiis ala kuma yaalo rabbiga awooda sarale waxaan wareysanaynaa qalbigeena inuu xamaasada ka saaro xanta iyo qurunka dad ka baxana oo naga dhigo qalbigeena ou hanuuniyo diinta waafajiyo waayo shayga xanta la yidhaha shay xun oo saniixa oo alla caradiisa ay ka rasimayso weya muslimiintu rabbi ka bara sida oo kale waxyaalaha uxun waxaa kamidaba hasa la yidhaha namiimada birabiraha dadka oo wax loo kala qaado hadal loo kala naqlay si u fasaadan rabbi baa ku dacmiyey ninkii weligahaa hamaasin mastaain binamiim waa mid dacmid iyo durid badan una socoso badan ummadda inuu isku diro khayrka macin badan oo kibir badan oo xadgudi badan oo xaaraan cunid badan wailin likulli hamasatin lamaza ma u fiirso waadi kulligee yani halaag kulliga wax usugnaaday halaag halaag wax usugan yahay qof kastoo dacmid iyo durid iyo aadan badan oo ummad isku dirir badan oo dadka muslimiinta dadka dadka dhex jira mar kastaba rabbi markuu ka sheekeynaya islaamtii yani ou qabay abulahab wamra'atu xamaalat alxadab fii jidaa xablun min masad waxa lagu fasiray xamaalatulxadabka waxaa kamida mid birabira badan qori xambaari badan macnaa mid cayaawo kicin badan baa lagu fasiray oo ummadda isku dayaysa rasuulku xadiis saxiixa wuxuu ku yihi laa yadkulu janata kataan riwaayad kalena maam jannada ma galo qofka diladilaarowga ee ummadda isku dira diradiraha iska deya rabbigeenka baqda waa xadiis saxiixa ku sugan rasuulka sala allahu alayh wasalam waxuu soo maray laba qabri ee muxuu ku jira la cadaabaya wuxuu yihi labadan qabri waxaa loo cadaabaya mid kaana yamshi binamiima ummadda isku diri jiray midna kaadiisa iska bahiri jiray waa xadiis bukhaariyo muslim ku sugan namiima ummadda inuu isku diro kas u socon jiray war ummadda daynkeeda yaan la tahatahaadin war yaan diradira laga shaqaynin war diradiro wax xun weeye namiimada waa in hadalka kalaamka dadka la naqliyo qoro kale loo naqliyo rabbi ka baqa marka qof anku ana kuu keena diradiro ha ka rumaysanin namaan baa tahay namaamna waa qaata ka reeq oo u naseexay sixirkiisa ha ku aaday ilaahay darsi ugu caro walaalkaaga muslimkaana xumaan hawdanin oo kugu dirayo midda kale jaajuus ha ku noqona walaalkaaga muslimkaas kana reeb waxaa qofka qurunka u ku jiro yani istanibu kasiira min adani ina bacda dani ismun rabbi ka baqay subxaanahu watacaala oo diinta si dhaba oo wanaagsan u ilaaliyo rabbi waxaanu ka baryaynaa xagga inuu nagu sugo dad qurunka iyo akhlaaqda dulligaa ka tagana oo naga dhigo war muslimiinta dadaala war daa'imkiina ka baqda war xanta iyo diradiraha joojiya war diin la-aanta faraha ka qaada war kitaabka iyo sunnada ilaaliya war maxaa sida ka tanasula war diinta ku walaalooba rabbina sidaasan hana waafajiyo rabbi isaga awooda sare leh wax walban alla isagaa qaban karan alla qalbigeena ha hanuuniyo dad ayagu walaa